marka hore ma haboono diinta islaamka inay risaaladii amba fariintiya walaayahay hayt inaynu ogaano nabiga calayhi salatu wasalaam ilaahay meeray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi maxamedow una mabaha ka dirna ilaa meelaha ka dirnaya adagoo bani aadanka dhanba naxariis an ata takoorkana naxariis maka jirto sidaadiiba dareemaasa takoor hoob lagaara dad oo la faquuqow hal an faquuqoy yani qabiil ahaan hal an faquuqoy ama shaqiyo markaasay haayaan sida oo tumaale etiin iyo aragdeeda wali lamid ah hal an faquuqoy xirfad halka faquuqoy umbomee qabiil hal qabiil ahaan hal an faquuqoy ama maga kale bahal hambiyo aragdeeda deegan ahaan hal anfaquqoy qaabkii linfaquqo umbo linta kooro umbo lin soocoba walaagasay discriminationka linkasaw ama cunsuriyada linkasaw ama midibta koorka linkasaw laysa min alislaami fii shay islaamnimada ma ku mid ah ilaahayna raallo maka ah nabajayna raallo makama ah haddii waliyarka darada ilaahi subxaana watacaala suuradda oo suurat alxujuraad leerow meylaya yaa ayuha annaasu dad ka dhan alla hadalahay dad yahow dad meelba ku kooy muslin lay ahaadii gaal lay ahaadii midoowaadii idaadii noocii fadow haaday ina khalaqnaakum siin abuurnay er ilaahay min dakarin wa unthaa magal ibilaana siinku abuurnay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila mayna siinkuwaalnay shacbiyaal shal duwan iyo qabiilyaal shal duwan ina akramakum cinda allaahi atqaakum lanka siinka sharaf badan ilaahay oroodiis kan ilaahay siinka obso badan marka micyaaru tafaadul ama miisaanka lakashal fadla badanyih ilaahay diinshay mayle waa alla ku absugugu marka dadka maamulka ee madaxda ah ama dowladnimada markaasay galanta ka haayaan i culmada i iskoole meelo goobaha dadla ka baraaw i goobaha shaqada iyo siyaasadaha oo shaqada iyo maylfaday laku dhoori horta isla weynadaasay iyo isfaquuqowqaas taasay maydhaliyaase marka dadka mada horaba inaha ka barbaaraan haddii iskoolka la rooga ardayda linku sheekoyayo oo ina akramakum cindallaahi adqaakum lahaka barbaaray hobunu muslin ana sudow lanka farsama yaqaanka ee kuwa sharaf badanye lanka sida ee sida eyi le sharaftiisba kaasay bolotusa madi shaqaaleynta linkooy lin arna kan ardayki inta lay waahe hal hun sulay lin arna boolisiga shaqada indaganba dadka ini jin eyino tartamayaan lay ata haddii ardayda meel kasta goob kasta yani isbitaal haatoy meel kasta haatoy sida dadka nagadaan oo siyaasada wadanka lakaga dhagmooba yani lakasalay marka faquuqi meelin baa ku baxee marka sadalinku baa horma ertaa hawba muslimnimaadaanoba dhaberta unuga diinta islaamka iyo wali ilaahay ku eri midibta koorka nabijay ku eri inuuna akhrino ka dhagagna hawba muslimnimaadaba dhabnoo et iyo dadkii maamulka haay dadkaas dadka inuu ka hagan almiin meelu iska difaaca fadi lanku misaartiisa labaa fadi hawba islata kooro maamulka inuusa dembi kuwaala macnaha midib sooc ciqaabna indaji waxyaabaha lakukubaho karo ku midata mainku sii muhiimsan intaasay dhow markuun orientation ama wacyigelin telefishanka wacyigelin suubi idaacadda wacyigelin suubida saxaafadda wacyigelin suubida kulammada wacyigelin suubiya bulshada dhabta la fahansiiyey jahliya an badan walaagasi marka jididka linkubaho karo intaasay